arrimahan looga hadlan runtii waxay ahayn sidii howlihii amniga qaranka ee dalka waxaa kaloo qorshaha ku jiray isna ee sidii ciidamada midooda africa loo yareyn lahaa isla markaana goobihii ay ka baxaan loo buuxin lahaa annaga maamulka gobolka banaadir een arrimahan aadka uga hadalna waxay ahayd barnaamijkii sugidda amniga muqdisho oo muddo socday een oo aan warbixin dheer ka siinay ku saabsanaa een xaaladdu een sida aan ciidamadii iyo maamulkii degmooyinka iyo u wadagelayeen iyo barnaamijkii darisaynta waxaan kaloo warbixin ka siinay s- ee qorshayaasha u degsan gobolka ee degmooyinka muqdisho loogu sameyn lahaa golayaasha deegaanka ee waxaan kaloo aad uga hadalnay sida een ciidamada amisom loogu baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan istaadimka muqdisho si dhalinyaradii een cayaarihii gobolada loogu qabto halkaas ee istaadimka muqdishona waa runtii ee goobtii ee dhalinyarada goobtii een cayaaraha goobtii ee bulshada isdhexgalkeedii markaa